al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani kenya ayaa iminka waxay ka faa'iidaysanayeen cafis isxigxigay oo dowladda dalkani kenya u fidisay dhallinyarada kenyaanka tiradan dhallinyarada oo horaan la sheegay inay ku biireen kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka soomaaliya qaybtoodna ku sugan gudaha dalkani kenya ayaa iminka waxay ka faa'iidaysanayeen cafis isxigxigay oo dowladda dalkani kenya u fidisay dhallinyarada kenyaanka ee ku biiray xarakada al-shabaab ee gudaha dalka soomaaliya ku sugan afartankii ugu horreysay ayaa soo gaaray countiga mombasa waxayna isku soo dhiibeen laamaha amniga countiga mombasa sidaasina waxaa saxaafadda u sheegay guddoomiyaha kilifi maguma tundiki wuxuuna sheegay in iminka ay u tillaabiyeen dhallinyaradan oo isugu jiro haweeniyo ragba xarumay dowladda ugu tala gashay dhaqan celis in loogu sameeyo tirada dhallinyarada ee xarakada al-shabaabka ku biiray ee gudaha dalka soomaaliya ka soo diriray ama ku sugan ilaa iyo iminka samaago ayaa dhallinyaradani waxa uu ku sheegay inay ka soo jeedaan magaalooyinka malindi mamburu kilifi oo ah deegaano inta badan xarakada al-shabaab qulqulatooyin ay ka sameynayeen tiro badan oo ciidamadooduna ay ka qorteen soo noqoshada xarakada al-shabaab tiradani ka tirsan ayaa noqonayso tirooyin fara badan oo marba marka kasii dambeysa dowladda dalkani kenyay gacanta kusii dhigaysay shabaabkuna waxay ahaayeen kuwo iyaguna qulqulatooyin ka geysanayay qaybo ka tirsan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyiga bariya dalka kenya oo dadka muslimiinta heeb ahaan ay u degan yihiin tani ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo koox la tuunsan yahay xarakada al-shabaab inay ka tirsan yihiin ama ay ku lug lahaayeen hoteel ku yaala magaalada nairobi ay kireysteen hub fara badanna laga helay ciidamada amniga ee magaalada nairobi ayaa iminka ku howlan baaritaanana ku sameynaya raggaas oo tuhun laga qaba inay ka tirsanaayeen shabaab gudaha dalkana kenyana dhibaatooyin ka geysan lahaa dabayaaqadii isbuucii aynu soo dhaafnay iyo xarakada shabaab sidoo kale gaari hub u saarnaa waxaa lagu fashilay deegaanka isyeelo kaasoo saraakiishii saarneedna ay ahaayeen kuwa ka baxsaday balse shabaabka ayaa dilal ka geystay deegaanka qarsi oo dhacday xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto maxamed faarax shire v o a garissa